tahay doorashadan puntland saad og tahay si fiican baa lagu dareeray maanta oo axada runtii doorashada faransiisku waxay soo martaa laba wareeg wareeggii hore waxaa isku soo baxay macron oo ah iyo marie lapen oo xisbiga cunsuriga lagu tilmaamo ama xagjirka ah runtii isla sanadkii isla doorashadii hore iyagunbaa isku soo baxay doorashada faransiiska waxaynu ognahay mar walba waxa go-aamiya dooduhu waxay ka mid tahay waxyaabaha go-aamiya markaa doodii ay isugu yimaadeen labada murashax doorkii hore waxaa ku guulaystay macron oo la saadaalinayey halka dadkii doorashada go-aan ka gaaray ay arkeen in aanay muuqan qof diyaarsan marie laben xilligaa taasoo ahayd markii koowaad xisbigeedaas uu halkaas soo gaadho marlabaad mar labaad kiina iminkana waxaa doodii u dambeysay ee la qabtay koob iyo labaatanki bisha ama afar cisho ka hor doorashada waxaa ku gacan sarreeyey macron waxyaabihii ay ka doodayeen waxaa ka mid ah ay xoogga saarayeen sixir bararka arrimaha ruushka iyo ukraine isbeddelka cimilada socdaalka qiimaha iyo sixir bararka cirkaa isku sii shareeray marka runtii dadka isdiiwaan geliyey doorashada dad ka badan sideed iyo afartan milyan waa gartay markaa fiirisid marka labada musharax xisbiyadooda iyo waxa ay kala aaminsan yihiin waxaa jirta madaxweyne macron ballanqaadyadii uu sameeyey wax badan kama fulin taasoo sababtay in ay soo baxaan qolyahan la odhan jiray gilejon ama la yidhahdo kuwan jacketka yalowgaa sitay ee mudaharaadka sameeyey ee yurub oo dhan markii dambe saamaynta ku yeeshee laga wada baqay marka sixir bararka ayay ka abaabulantay taasi runtii dadku aad bay u dhaliilsanaayeen laakiin iminka waxaa muuqata maadaama ay isku soo baxeen labeen labeenna waxay ku ololeysa inay dhaqaalaha kor u qaadi doonto waxyaalo fara badanna ay samayn doonto halkay kaga ololeysay in islaamka ay xijaabka mamnuuci doonto iyadoon ognahay faransiisku in marka horeba xijaabku meelaha publica mamnuuc ka ahaa laakiin iyadu waxay sheegaysaa total waddankii laga mamnuuci doono bidoodi bay ku ololeynaysaa laakiin madaxweyne macron halkaa uu ka yara dhow yahay oo dadka islaamku xaggiisa ayuu janjeeraan yahay jinabigu oo wuxuu leeyahay xijaabka waa ikhtiyaar dadku leeyihiin maaha in meelaha publica mooyaane waddanka laga mamnuuco waayahay ugu dambeyn sidey marka doorashadan uga qayb gelayaan dadka muslimiinta ah wallahi walaa ridwaanu dadka muslimiinta markii hore waxay wateen milonshon oo aad ugu fiina dadka tartamaya oo dhan runtiina sibxumo isagu muu soo bixin oo kaalintii saddexaad buu ku dhacay labada murashaxi soo baxaya muu noqon marka haddii ay noqoto in labadooda la kala doorto ma waxay u noqonaysaa ay ku khasbanaan doonaan inay doortaan macron oo u dhow runtii macron oon ognahay in dee islaamka ay isku dhacsanaayeen xilliyadii dambe sida markii xijaabka sida markii karikatuurka laga sameeyey rasuulka oo uu xuriyatulqalku sheegay marka haddana marka loo eego murashaxadda garabka cusuriga ah ee marie laben in isaga la dooran doono ayay filaysaa saadaashan waxay u badantahay in isaga markaa uu soo noqon doono waayahay ugu dambeyn marka goorma natiijada rasmi a lagu dhawaaqi doonaa wallahi waxaa lagu dhawaaqi doonaa caawa ilaa berri haddii ilaahay ka dhigo